إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo laba sarkaal iyo ku dhowaad toban askari ayaa dowladda federaalk loogu dilay dagaalo maanta ka dhacay duleedka magaalada balcad ee shabeellaha dhexe waxaa fashil ku soo dhammaaday shirkii magaalada muqdisho uga socday xasan sheekh iyo madaxda maamul goboleedyada ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho mar kale ku dilay qof shacab ah oo ay doonayeen inay ka dhacaan telefoonkiisa askarta itoobiya ayaa bartamaha magaalada jigjiga ku boobay gaadiid u rarnaa ganacsato soomaaliyeed taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaalo culus oo maalmahan beriga galguduud ku dhex marayey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka oo garabsanaya maraykanka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo ka dhacay duleedka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose qodobka dibaddana laba dhulgariir ayaa fiidkii xalay ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan laba sarkaal iyo ku dhowaad toban askari ayaa dowladda federaalk looga dilay dagaalo maanta ka dhacay duleedka magaalada balcad ee shabeellaha dhexe maxamed sheekh ayaa warkaasi ka waramaya dagaalo xoogan oo maanta khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya weeraradan ayaa ka dhacay deegaan lagu magacaabo yaaqle oo dhaca duleedka degmada balacad kadib markii ay fooda isdareen ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalk oo dhaqdhaaqyo ciidan ka sameynayay duleedka degmada balcad dagaaladan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida aan kasoo xignay ilo lagu kalsoon yahay inta la xaqiijiyey dagaaladan ayaa lagu dilay toddobiyo toban askari oo laba ka mid ah ay yihiin saraakiishii horboodaysay dhaawacna ayaa gaaraya lix kale iyadoona ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta ku dhigeen askari nool waxaana jira saanado militari oo ay soo furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla shabeellaha hoose ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gubay doon ay sahay u siday askarta dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka xawaadleh ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona gebi ahaanbay goobta ku basbeeshay doonta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sare u qaday duulaanada ay ku naafaynayaan askarta shisheeye iyo ciidamada dowladda federaalk oo ku kaalmaynaya duulaanka ay soomaaliya shisheeyaha kusoo qaadeen waxaa fashil ku soo dhammaaday shirkii magaalada muqdisho uga socday xasan sheekh iyo maamul goboleedyada tafaasiil ku aadan warkaasi cabdisamed cabdulaahi ayaa ka warramaya waxaa guuldarro iyo fashil ku soo idlaaday shirar aan loo kala kicin oo maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho uga socday madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada shirkan noo socday afartii maalmood ee lasoo dhaafay ayaa waxa ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uga doodayeen sidii ay u samaysan lahaayeen muddo kororhsi marka uu dhammaado muddo xileedkooda xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ku guuldaraystay inuu madaxda maamul goboleedyada ka saxiixdo ajandayaal dhowr ah uu miiska soo saaray dhammaantoodana wuu ku fashilmay axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa isagoo caraysan saaka aroortii hore wuxuu ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wuxuuna hadda dib ugu laabtay magaalada kismaayo halkaasi oo saakay ay ku soo dhoweeyeen xubno ka tirsan maamulkiisa qodobada la isku mari waaye waxaa ka mid ah in dib loo dhigo doorashooyinka maamul goboleedyada iyo in la qaato doorasho qof iyo cod ah ilo wareedyo ayaa sheegayeen axmed madoobe uu shardi ka dhigay in marka hore shirka la keeno siciid deni iyo firdhiye isla markaana meesha laga saaro waxa la dhaho doorasho qof iyo cod ah dhinaca kale siyaasiyiin ka tirsan dowladda federaalk oo aada u mucaaradsan xasan sheekh ayaa durbadiiba soo saaray war-saxaafadeed ay ku doonayaan in ay ku taageeraan axmed madoobe shariif sheekh axmed xasan cali khayr iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo dhammaantooda xasan sheekh maxamuud la tartamayey sanadkii labada kun labaiyo labaatankii ayaa qoraal ay soo saareen waxa ay ugu goodiyeen xasan sheekh maxamuud muddo kororsi waa midkii aan ka diidnay farmaajo suuragalna ma ahan inaan kaa aqbalna xasanow talada aad kor u siidid dhulka dhig ay ku yidhaahdeen qoraal ay soo saareen waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay aad u sii kordhayey khilaafka ka dhex jira dowladda federaalk iyo madaxda maamul goboleedyada maamul goboleedyada dalka soomaaliya ka dhisan ayaa waxaa dhismahooda lahaa xabashida itoobiya kuwaasi oo inta badan qaata go-aano ka soo baxa dhanka addis ababa ciidamada dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho mar kale ku dilay qof shacab ah oo ay doonayeen inay ka dhacaan telefoonkiisa warkaasi cabdalle mukhtaar ayaa soo gudbinaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxaa habeen hore ka dhacay fal dil ah oo loo geystay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed dilkaasoo ay geysteen askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka waxaana dilka wiilkan uu yimid kadib markii askarigu wiilka u sheegay inuu keeno teleefonkiisa oo uu rabay inuu ka dhaco hase ahaatee isagoo aanan u jawaabin ayuu askariga mar qura rasaas madaxa kaga shanaqay wiilka sida bal looga bartay askarta ka tirsan dowladda federaalk oo markii ay dil geystaan isaga baxsada goobta ayaa waxa uu askarigan isaga cararay goobta uu dilku ka dhacay iyadoo aynaan jirin cid la xisaabtamaysa oo kula xisaabtamaysa dilalka bareerka ah ay u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee muqdisho askarigan ayaana waxa uu dhinaca ka galay magaalada qaar ka mid ah ehelada wiilka la dilay ayaa la hadlay warbaahinta iyagoona ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen dhanka kalena sheegay inaysan cadaalad ka jirin magaalada muqdisho walaalkay koley uun taleefon oo wato uu dhintay allaha u naxariisto laakiin hadduu taleefonka u baahnaa inuu taleefonka ka qaato ay ahayd laakiin markuu dilo kadib uu taleefonka ka qaatay taleefonka in keen taleefonka markoo dhexe iyo markii xabadda ku dhacday markii xabadda ku dhacday inay horreysay oo sheegay wiilkii la joogay gacanka xaq daranaa dishay askari iyo qori dowladdu ay leeyihiin aana lagu dilay ugu yaraan hal saaca iyo bar camalaa la dilay markii hal saac bar kadib la dilana annaga warka wuxuuna soo gaaray laba saac adigila saddex saac iyo ilaa afar saac iskada wareegeysanayna shan saac noo ayay noo fududaatay inaa meesha ka soo qaadnimay werigiis wax ma dhicin wax ma dilin guriga agtigiisa hor fadhiyey taleefon neecla aan wax dhaamin oo boqol iyo konton inuu ani walaalkay u dhinto waxay ka turjumaysaa cadaalad darrada xamarta alla dadkana loogu been sheegaa dilalka iyo dhacal loo geysanayo dadka rayidka ah ayaa joogto ka ah magaalada muqdisho kuwaasoo ay geysanayaan ciidamo ka amar qaata xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka askarta itoobiya ayaa bartamaha magaalada jigjiga ku boobay gaadiid urarna ganacsato soomaaliyeed warkaasi waxaa inoo haya zakariya cumar wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ayaa sheegaya in ciidamada xabashida itoobiya ay sare u qaadeen boobka ay ku hayaan hantida shacabka soomaaliyeed ee gumaysiga ku hoos nool dhacda ay dad badan ka argagaxeen ayaa laga soo warinayaa magaalada jigjiga ee caasimadda u ah dhulka soomaali galbeed ciidamada xabashida ee loo yaqaano finaas ayaa gacanta ku dhigay gaadiid bagaaj siday oo urarnaa dumar ganacsato ah muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay ciidamada itoobiya oo la wareegaya gaadiidka ganacsatada iyo dumarkii lahaa milkiyadda gaadiidka oo barooranaya ciidamada xabashida ayaa la arkayay iyagoo bartamaha magaalada jigjiga ku dhexboobaya gaadiidka ganacsatada iyo hantidii saarneed arrinta la yaabka leh ayaa ahayd in maleeshiyaad soomaali ah ay la socdeen ciidamada xabashida ee boobka geysanayay hooyooyinka leh badeecooyinkan la boobay oo danyar ah ayaa warbaahinta u sheegay inaynan haysan wax ay noloshooda ku maareeyaan maamulka dabadhilifka ah ee uu madaxda u yahay mustafa cagjar ayaana sheeda sare ka daawanaya ficilada ay samaynayaan ciidamada xabashida itoobiya isagoona sharciyada siinaya gumaysigaasi horarka ku ah diinka iyo dadka iyo hantida intaba nidaam kaabay axmed ayaa dhisay ciidan loogu magacdaray ka hortagga kontrabaanka ah ama markii magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano finaas ciidamadan ayaa loogu talagalay inay boobaan hantida shacabka soomaalida iyagoo boor isku qarisa ka dhiganaya inay la dagaalamayaan badeecada aan la oggolayn sidoo kale ciidamada xabashida ayaa kaxaystay boqolaal neef oo isugu jiray geel iyo lo' kuwaas oo dadkii lahaa ay doonayeen inay u safarsadaan dhulka kale ee soomaalida wasaaradda maaliyadda ee xabashida ayaa bishii lasoo dhaafay warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ciidamadan burcadda ah ee finaas lacaga balaayiin ah ay soo geliyeen gacanta dowladda taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaalo culus oo maalmahan bariga galgaduud ku dhex marayay ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka oo garabsanaya maraykanka war-saxaafadeedkaasi waxaa eegaya cabdisamed cabdulaahi war-saxaafadeedkan oo ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa si faahfaahsan looga hadlay dagaal ka dhacay duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyadoona ciwaan looga dhigay murtadiin lagu laayay dagaalo ka dhacaya ceeldheer war-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta oo allaah kaashanaya waxa ay weerar qorshaysan la beegsadeen calooshood u shaqaystayaal saliibiyiin ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq shahaadalo dirirnimo ah ka waday deegaano dhacabadhiga wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda weerarka ayaa ka dhacay deegaanka geerille ee hoostaga degmada ceeldheer dagaal xoogan kadib allah ayaa jebiyey cadowgiisa iskaashanaya ee isugu jiray saliibiyiinta iyo murtadiinta waxaana intaana xaqiijinay dagaalka lagu dilay saddex iyo labaatan murtad ah oo ay ku jiraan saraakiil ciidan kuwaasoo bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaa sidoo kale dagaalka lagu dhaawacay toddoba iyo labaatan askari mujaahidiinta ayaa intii uu dagaalka socday allah fadligiisa waxa ay soo qhanimaysteen hubkii iyo rasaastii cadowga uu ka cararay sidaasi waxaa lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka oo sii socday ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi weerarkan ayaa qayb ka ah howlgallo jihaadi ah oo maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka wadeen deegaano dhacbadhiga wilaayada galgaduud wuxuuna imaanayaa iyadoo laba maalin ka hor dagaalo ka dhacay deegaanka wuniile ee duleedka ceeldheer lagu dilay ugu yaraan saddex iyo toban murtad laguna dhaawacay lix iyo labaatan kale allah ayay mahadoo idil u sugnaato oo guuleeyay addoommadiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarana dhexla siiya cadowga shareecada waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo haliyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi uu allah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay taliska mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu soo gabagabeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballanqaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabaralifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteeda ay allah keliya u sugnaanayso alkataib al akhbaariya ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo ka dhacay duleedka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose warbixinta isdaarkaasi yaasir cabdalle ayaa soo jeedinaya
muuqaalkan oo uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib oo la daawan karo qadar shan daqiiqo iyo ilbiriqsiyo ah ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sida uu u dhacay weerar kamiin ah oo lagu laayay askar ka tirsan maamulka la baxay jubbaland kaasoo ka dhacay duleedka deegaanka buule xaaji ee gobolka jubbada hoose weerarka ka hor waxa uu muuqaalka soo gudbinayaa sida maraykanka oo ah kan hogaaminaya xamlada lagu soo qaaday waddamada muslimiinta uu garab taagan yahay maamulada ay shisheeyuhu dalka ka dhiseen si ay meesha uga saaraan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaad muuqaalka ku daawanaysaa saldhigga ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin magaalada kismaayo halkaas oo ah meesha ay ku tababaraan islamarkaana ay ku carbiyaan askarta soomaalida ah ee fulinaya ajantaha maraykanka kaasoo ah inay burburiyaan wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab
bishii muxaram ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix waxay gaalada huwanta ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu duulaan shareeca la dirar ah ku soo qaadeen qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagoo doonaya inay damiyaan nuurka shareecada sidoo kalena carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida ka jirta wilaayaadka islaamiga
si kasta uu maraykanka isugu hoolay taabantaabada iyo taakuleynta ciidankaas waxaa dadaalkiisa kala dhantaalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muuqaalka ayaadna ku daawanaysaa weeraradii isdabajoogga ah ee lagu beegsaday askarta maamulka la baxay jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ee ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose balse si ka duwan beentii iyo boolixooftadii ay ka wilfinayeen warbaahinada iyo baraha bulshada waxay murtadiintu la kulmeen jab iyo halaag kadib markii geesiyada tawxiidka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ay dhegta dhiigga u dareen bakhtigoodana uga tallaabsadeen fagaarayaasha dagaalka ee miido harboole yoontoy buulogaduud baarsanguuni iyo goobo kale
intaasi kadib waxa uu muuqaalka soo gudbinayaa weerarkii kamiinka ah ee ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji bishii julaay ee sanadkan kaasoo lagu dilay soddon iyo kow askari muddo ay xabaddu socotay kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacanta ku dhigaya gaadiidkii ay wateen askarta kamiinka ku dhacay kadib markii ay u qaybsameen wax la laayay qaar dhaawacmay iyo kuwa cagahooda ku baxsaday meydadka askarta la laayay oo goobta daasan ayaad ku daawanaysaa muuqaalka askari dhaawaxa ayaa sidoo kale ka soo muuqanaya isdaarka cusub ee kanaalka wararka alkataa'ib qaybaha dambe waxaa lagu soo bandhigayaa gaadiidkii iyo hubkii lagu soo furtay kamiinkii ka dhacay duleedka deegaanka buulaxaaji ee hoostaga magaalada kismaayo
ونجعل من دمانا اليوم جسرا إلى الأمجاد يعبر مستبينا فإما أن نعيش في ظل عز وإما أن نمت مستشهدين
xaflad ballaaran oo lagu xirayey dowlad diini ah iyo caskari ahayd oo loo qabtay boqol ka mid ah xisbada shanta wilaayo ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waryaheena zakariya cumar ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo si hersare loo soo agaasimay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa dowro shan bilood socotay loogu soo xiray in ka badan boqol ka mid ah ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah iyadoona gebagabada munaasabadan ay kelimaad kala duwan ka jeediyeen qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabadda waxaana ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan dowrada shanta bilood socotay loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah nabadoon ibraahim shaacirul islaam isagoona kula dardaarmay ciidanka xisbada ah ee loo soo xiray dowrada in sida ugu wanaagsan ay bulshada ula dhaqmaan iyagoo gudanaya waajibaadka sharciga ah ee loo igmaday waxaa la rabaa dadkan wixii munkaraada inay ka celiyaan macruufkana ay faraan ma'muuraadkana ay qaataan manhiyaadkana ay ka fogeeyaan annaga marka waa inaan ahaana adducuu ilallaahi calaa basiiratin ana waman itabacanii waman itabacanii annaga ah marka ana waa rasuulka sala allahu alayhi wasalam anaga maxaana marka waman itabacni waay annaga marka wakhtiga in laga faa'iidaystaa la raba xadiidkii mucaawiya oo rasuulka laga weriyey sala allahu alayhi wasalama nicmataani maqbuunun fiihimaa kathiiru min annaas asixatu walfiraaga marka wakhtiga in saas looga faa'iidaysto ayaa la rabaa sidoo kale waxaa munaasabadan dowrada isugu jirtay diiniga iyo caskariga loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah ka hadlay sheekh xasan yacquub oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kelimada shiiqa inta badan uu diradda ku saaray xamladii laba sano ka hor dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah iyo halka ay ku dambaysay laba sano oo aynu soo dhaafnay muslimiintu waxay galeen xamlo oo sharis ah oo gaalo iyo murtadiin ay soo wada qaadeen khaasatan gobollada dhexe ama walaayaadka webiga ka dambeeya waxaa la qiyaasay ciidan labaatan kun ka badan oo diyaaradihii iyo maaragtay wixii gaaladu ay ku kaalmeeyeen ay la socdaan kaanat xamlatu taa'ira xamlatu taa'iraad bay ahayd ayaa hamar ka soo ruqaansatay ilaahay wuxuu doonay subxaanahu wa tacaala inuuna tuso faqutica daabiru alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inuu ilaahayna tusaa ilaahay doonay murtadiin iyo shayaatiin badan oo xamar fadhiday oo ina sugi lahayd aa ilaahay subxaana wa tacaala soo saaray xamara caloosheeda la soo saaray ayagoo kibirka iyo qooqa iyo isluweynida iyo quruurka meeshii u dambaysay maraya oo xasan gurguurta uu leeyahay ana rabbukum alaclaa sidii fircoon oo kale waa fircawnka qarnigan weeye asagoo le yaa hor istaagi kara asagoo leh waxaa weeyaan shan bilood ayaan shabaab kusoo afjaraya shareecada ilaahay ayuu shan bilood u qabtay ilaahay diinkiisa ayuu shan bilood u qabtay inuu soo afjarayo laakiin ilaahay wuxuu doonay asaga iyo shayaadiintiisa ilaahay afar bilood inuu kusoo afjaro ma ahan markii ugu horraysay oo dowro loo soo xiro ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah balse marar kala duwan munaasabada ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa dowraad sharci ah loogu soo xiray xubnaha ciidanka xisbada ee maamulada islaamiga ah dowraadkaas oo ay ku qaateen duruus kala duwan warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan laba dhulgariir ayaa fiidkii xalay ka dhacay magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya laba dhulgariir ayaa xalay waxaa laga dareemay caasimadda itoobiya iyadoo dadka qaar ay cabsi soo wajahday ilaa iyo laba dhulgariir oo cabirkiisa lagu sheegay afar dhibic sagaal rectangal ayaa xalay laga dareemay caasimadda itoobiya iyo deegaano u dhow dadka ayaana cabsi awgeed waxay bilaabeen inay kasoo baxaan guryahooda kadib markii ay ka war heleen dhulgariirka ma jirto xog faahfaahsan oo kasoo baxday dhulgariirkan inta la ogyahay hase ahaatee waxay wararku sheegayaan in yahay mid yar laba bilood ka hor dalka itoobiya waxaa ka dhacay dhulgo ay boqolaal qof ku dhinteen guud ahaan warkii alfurqaanna waa nageyntaa